Guddoomiyaha degmada Dowley oo ay weheliyaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada ayaa dhagax dhigay xafiiska dakhli ururinta degmada Dowley ee gobolka Jubbada Hoose. Xafiiska dakhli ururinta Wasaaradda Maaliyadda Jubbaland ee laga dhagax dhigay degmada Dowley ayaana waxa uu markaasi qayb ka yahay horumarka kaabayaasha bulshada ee degmada ay ku tallaabsanaysay muddooyinkii lasoo dhaafay. Munaasabadda lagu dhagax dhigayay xafiiska dakhli ururinta degmada Dowley ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha degmada Dowley Xasan Cabdi Xaashi iyo ku-xigeenkiisa Mukhtaar Maxamed Dahal waxayna ka warbixiyeen muhiimadda uu xafiiskan u leeyahay bulshada degmada Dowley.
waxaan dhagax dhignay xafiiska dakhliga ee degmada Dowley ee dowlad goboleedka Jubbaland runtii xafiiskan dakhligu aad iyo aad muhiim u yahay ee wuxuuna kor u qaadayaa dhammaan adeegyada bulshada laga hayo oo dhan hadday noqoto horumarka ganacsiga dhinac walba marka insha allahu tacaala waxaan ku faraxsannahay haddaan nahay maamulka degmada Dowley dhagaxdhigga xafiiskan dakhliga ee degmada Dowley oo runtii muhiimad gaara iyo macno gaara noo samaynaya waxaan u mahadcelinaynaa hay-adaha iyo dadka maalgeliyey ee muxuu ahaa bixinaya dakhliga lagu dhisayo xafiiskan dakhliga ee degmada Dowley anigoo ah guddoomiyaha degmada Dowley aad iyo aad baan u bogaadinayaa waxaa garba iga tagan maamulkii degmada Dowley oo iyaguna runtii noo qofkooda uu yahay kan aan qabo kale marka aad iyo aad baan ugu farxsannahay waxaana soo dhoweynaynaa horumarka noocan oo kale ah oo hortiminta u leh bulshada iyo deegaanka dhobley
maanta waxaan joognaa degmada dhobley waxaana halkan laga dhagax dhigay xafiiska dakhli arurinta wasaaradda maaliyadda ee muxuu ahay maamulka jubbaland maanta ay taariikhdu tahay saddex iyo tobankii bishii koo iyo tobnaad laba kun iyo afar iyo labaatanka dhammaan qaybihii kala duwanaa ee maamulka degmada dhobley waan ku sugannahay halkan waxaa aad iyo aad farxad weyn noogu ah horumarka muxuu ahay mar mar ka dambaysa ay samaynaysa dowladda jubbaland hadday tahay horumarinta dhismaha xafiisyooyinka iyo muxuu waxyaabaha la midka ah maanta aad baan ugu faraxsanahay xafiiskan dakhli aruurinta ee degmada dhobley in xafiis uu ku shaqeeyo oo gaar u ah oo shaqaalihiisa iyo dadka muxuu ahay ka shaqaynaya oo dhanba ay ka howlgeli doonaan hadduu alla idmo aad iyo aad baan muxuu ugu faraxsannahay annaga haddaanahay degmada dhobley waa horumarka noo imaaday ee degmada dhobley waxtar ku ah bay ka mid tahay waxaan rajaynaynaa kuwo ka badan in muxuu ahay maamulka jubbaland ay noo keenaan hadduu alla idmo insha allah bilaa kariim wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu